bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu llahu tabaaraka watacaala watallahi laakidana asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin fajacalahum judaadan ila kabiira lahum lacalahum ilayhi yarjicuun suurat lambiya ayaan kusoo dhex jirnay aayadda konton iyo toddobaad ayuu darsigani ka bilaabanaya waxayna soo socotay qisadii nabiyullaahi ibraahim alayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ayaan kusoo dhex jirnay oo inoo dambeysay nebi ibraahim alayhi salaam oo qowmkiisii rabbi subxaana wa tacaala uu diray oo u sheegay waxay ku sugan yihiin inuu qalad yahay taas ayaan kusoo dhex jirnay oo laynoo soo sheegay nebi ibraahim hadalladiisii baa marka socda waxa uu yidhi nebi ibraahim calayhi salaam watallaahi ilaahay baan ku dhaartay laakiidanna waan dhakri oo waan dhakri asnaamakum sanamyaalkiina waan shirqooli bacda an tuwalluu markaad jeedsataan kadib mudbiriina idinkoo ah kuwa daba jeediyey fajacala wuxuu ka yeelay ibraahim hum asnaamtii wuxuu ka yeelay judaadan gaballo googo ah ilaa kabiiran ku weyn mooye oo lahum iyaga u sugnaaday lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan ilayhi kaa weyn qaaluu marka waxay yidhahdeen man kuma ayaa facala falay haadaa kan biaalihatinaa ilaahyaashanada yaasaan ku falay innahu isagu la min aldaalimiina kuwa gardaran buu ka mid yahay qaaluu waxay yidhaahdeen iyagii koox ka mid ah samicnaa waxaan maqalay fatan wiil dhallinyaro ah oo yadkuruhum wax ka sheegahaya asnaamta wiilkaasoo yuqaalu la yidhaahdo lahu isaga ibraahimu ibraahim la yidhahdo magaca leh qaaluu waxay yidhaahdeen fa'tuu la imaada oo keena bihi isaga calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda lacallahum waxay mudan yihiin dadku yashhaduuna inay xaadiraan ciqaabtiisa ama yashhaduuna inay ku markhaati kacaan qirashada uu qiranayo dembigaas nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu go-aan ku gaadhay inuu asnaamtooda jajabiyo oo uu burburiyo waxa uu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye inaan shirqoolayaa asnaamtiina macnaha xilli ay feesto u baxeen ayuu usoo dabamaray markay yidhaahdeen inakeenoo feestada noo raacna innii saqiimun buu ku yidhi waa jirana maanta waa fahmad daraayo idinma raacay kale baloorto sidaasuu kaga hadhay hadhitaanka uu hadhayo ujeeddada u qarsooni wax weeyaan inuu asnaamta ka jajabiyo dhagaxyaantan ay caabudayaan walle inaan dhagaxyaantiina jajabin buu ku yidhi markaad jeedsataan kadib oo xaggee u jeesataan markaad ka tagtaan ood feestada aadaan bannaanka u baxdaan ood cidlaysaan markaa kadib inaan jajabin nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam dhaartiisii waa fuliyey uu u yimid markuu u yimid na wuu jajabiyey oo wuxuu ka dhigay gaballo googo-an kii u weynaa buu soo reebay intii kaleo dhan wuu jajabiyey muxuu u reebay midka weyn oo u raacin waayo lacallahum ilayhi yarjicuuna weeyaanoo ujeeddadu wata wax weeyaan inay kan weyn ku noqdaan ilan meesha darsibuu ka rabaa dhagaxun jajabi dantiisu maaha kan weyn bay doonayaan markay soo laabtaan inay ku noqdaan oo bal weydiiyaan wixii meesha ka dhacay oo taqriiban dembigii meesha yani wixii meesha ka dhacay asnaamtii la jajabiyey inay isaga ugu laabtaan ayuu ku talagalay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markay soo laabteen oo feestadii ka soo noqdeen waxay u yimaadeen asnaamtiioo kulli la riiqay oo la jejabiyey markaasay isweydiiyeen oo waxay yidhaahdeen yaa sidan ku falay ilaahyadanadii waa daalim wey ninkaasi ninkaasi waa nin gardarro badan gardar yani waxa weye gardarsaday weye waa kuma ninkaas qolo kala hadasho waxay yidhahdeen waxaan maqlaynay nin dhallinyaro ah oo wax ka sheegaya islaamta dhaleecaynaya oo waxba ma tari karta iyo tabar ma ay laha iyo waxba ma haysata iyo ku sheegaya baan maqalay wiilkaana waxaa la yidhahdaa ibraahim waxay yidhahdeen hala keeno dadka indhahooda korkooda waxaa laga wadaa bimacnaa dadku meelay arkayaan oo taag ah oo kulli ay wada u wada muuqato halkaa hala soo istaajiyo maxaa loo keenayaa lacallahum yashhaduun si ay ugu markhaati kacaanoo qirashada uu dembiga qiran doono ay ugu markhaati kacaan ama ma ahe si ay u xaadiraan oo goobjoog u noqdaan ciqaabta la marin doono si ay goobjoog u noqdaan oo dib dambe waxaanoo kale uusan nin dambe ugu kicin shay lagu yani waana qaato oo lagu quus qaato si ay u noqoto macnaha watallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu yihi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam laakiidanna waan dhagri ama waan shirqooli oo waan shirqooli asnaamakum sanamyaalkiina waan jejabin buu ka wada bacda an tuwalluu markaad jeedsataan kadib ood meeshii feestada ahayd u jeedsataan mudbiriina xaala atiin kuwa daba jeedinayo meelahaasi u daba jeedinayay fajacalahum wuxuu ka yeelay jacala wuu yeelay nebi ibraahim hum asnaamtii wuxuu ka yeelay judaadan gaballo googo-an gaballo burbur ah ayuu ka dhigay ilaa kabiiran mid weyn oo lahum iyaga u sugnaaday mooye lahum ay lilcaabidiin mid weynoo kuwa caabudi jiray ay lahaayeen mooye intii kaleo dhan buu burburiyey lacallahum waxay mudan yihiin ama lacallahum yarjicuuna si ay ugu noqdaan ilayhi kaa weyn xaggiisa si ay ugu laabtaan way wax u weydiiyaan qaaluu waxay yidhahdeen marka markay soo laabteen oo arrintii arkeen man cideebaa facala sameeyey man kuma ayaa facala sameeyey haadaa kan biaalihatina ilaahyaashanada ayaa ku sameeyey innahu isagu lamin aldaalimiina kuwa daalimiintae gar daran buu ka mid yahay waa nin meel ka dhacay oo khaldamay qaaluu waxay yidhaahdeen qolo kalaa marka hadashay waa koox kale samicnaa waxaan maqallay bay dheheen fatan wiil dhallinyaro ah oo yadkuruhum wax ka sheegaya ilaa asnaamta wax ka sheegaya aalihada wiilkaasoo yuqaalu la yidhahda lahu isaga ibraahimu ibraahim la yidhahda magaca leh qaaluu waxay yidhahdeen kuwii hadalkii hore lahaa fa'tuu la imaada bihi isaga calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda korkooda xaalo u yahay yani meel dadka indhahoodaoo dhan u muuqata halkaas soo istaajiya way macnaha lacallahum waxay mudan yihiin dadku yashhaduuna inay xaadiraan oy goobjoog ka noqdaan ciqaabta la marin doonee ama yashhaduuna inay ka markhaati kacaan yacni macnaha waxa weeyaan qirashadiisa uu dembiga qiranayo qaaluu waxay yidhahdeen marka nebi ibraahim waa la keenay calayhi salaam meel laysugu yimid ayaa la soo istaajiyey dadka hortoodii baa la keenay qaaluu marka waxay yidhahdeen a anta adiga miyaa facalta falay haadaa kan biaalihatina ilaahyaashanada yaa ibraahimu ibraahimu ibraahimow maadaa sidan yeelay qaala wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf facalahu waxaa falay arrinkan kabiiruhum aalihada kii ugu weynaa kabiiruhum koodii weynaa haadaa ee kan ah kan meesha taagan baa sameeyey ee fas'aluuhum weydiiya in kaanuu hadday yihiin yantiquuna kuwa hadlay war yaa sidaan idiin galay dhah hadday wax sheegan karaan ka hadliya saasuu ku yidhi ayib fa rajacuu way laabteen ilaa anfusihim nafafyaalkooday ku noqdeen ayagaa dib isugu laabtay fa qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinka antum idinka ayaa addaalimuuna kuwa gardaran ah idinkaa wax dulminaya oo markii horeba waxaan ilaahnimo istaahilin baad ilah ka dhigatay idinkaa khaldan bay dhehen antum aalimuuna idinkaa yani waxa wey khaldan uma kadibna nukisuu waa la dabagediyey nukisuu waa la foorariyeyoo dib baa loo celiyey calaa ru'uusihim madaxyaashooda korkooda ayaa lagu foorariyey qaa'iliina xaala ay leeyihiin laqad calimta waad ogaatay ibraahiimow maa haaulaa'i kuwani yantiquuna inaysan hadlayn kuwani inaysan hadlayn waad ogeyd markii horeba ibraahiimow saasay yidhahdeen macnaha macnaheedu waxa weeye nebi ibraahim calayhi salaam waa la keenay kadibna waxaa la yidhi dembigan maadaa galay a anta facalta hada biaalihatina maadaa sidan ku falay ilaahyadanada ibraahiimow nebi ibraahim calayhi salaam ujeedadii marka uu midka weyn u reebtay baa hadda la soo gaadhay wuxuu yidhi maya anugu ma falini kan weyn baa sameeyey buui koodan weyn ee weliba kan ah baa sameeyey buui oo macnaheedu waxa weeyaan isagaa intii kale u xoog sheegtay wuxuu ka xanaaqay kuwan yaryarkee lala caabudahay saas daraaddeed buu cagta u mariyey intii kaleba macnaha isaga ka takhuusay marka haddii ay wax garanayaan bal weydiiya fas'aluuhum in kaanuu yantiquuna weydiiya ujeedada iyo qasadku leeya nebi ibraahim waxa weeye nabiyullahi ibraahim inuu dareensiiyo waxani inuu yahay dhagax aan waxna iska celin karin jawaabi karin bal inuu iska celiyo nin wax yeelahaya ama burburinaya iskaba dhaafe xataa haddii la dilay oo la burburiyey oo la weydiiyo la idhahda yaa wax ku yeelay hebel baa wax yeelay xataa ma dhihi karo war waxa noocaas oo kalea seed wax uga raadsanaysaan marka seed ilaahya uga dhiganaysaan bal hadday wax garanayaan fas'aluuhum in kaanuu yantiquuna hadday hadlayaan weydiiya way isku noqdeen marka hadalkaasi meel adag buu kaga dhacay odaygan weyn baa burburiyey bal iyaga weydiiyo oo su-aal weydiiyo warsada hadday hadlahayaan ayagii marka dib bay isugu noqdeen hadalkii waa taabsan dib bay isugu noqdeenoo kadibna waxaa usoo baxday inay iyagu khaldan yihiin waxoogaa way soo dhowaadeen xaqii iyo xaqiiqadii bay usoo dhowaadeenoo war dhagaxyaashan ilaahyada aan ka dhiganayne waa midda koobaade maxay ibraahim isaga celin waayeen markuu burburinahay waa kow waa marka labaade may sheegtaan ciddii wax yeeshay waa marka saddexaade waxaan waxbaba sheegan karin waxuu toro iska badaaye muxuu innaga inugu biirinaya ayagiibaa dibis innagaa marka khaldan natiijaday la soo baxeen markay isku noqdeen waxay noqotay inagaa khaldan waa laynaga garleey innakum antum adaalimuun halkaa markay kusoo dhowaadeen uma nukisuu calaa ru'uusihim madaxyadoodaa loo foorariyey maxaa laga wadaa macnaha dib bay u noqdeen soo markaa looma baahnayn inay nebi ibraahim raacaan calayhi salaam oy wixii abka soo gaadhiyo caqiidadii faasidkayd ka tagaan oo dhagaxyaantii la burburiyey saa kaga ku dhaafaan oy nebi ibraahim markaa garab u noqdaan ilaa wixii inuu khaldanaa bay ogaadeen sidii mayna yeeline markay soo dhowaadeen dib bay haddana u gurteen waxaa laga dhigay sidii iyagoo taagnaa oo lugaha ku taagnaa way qumanaayeen markaa soo maha waa marka ay qiritaanka kusoo dhowaadeen xaqiiqada inay qiraan lugahay ku taagan yihiin madaxiina kor buu jiraa markan dambe oy dib u noqdeenna waxaa laga dhigay iyagoo madaxoodii dhulka intuu aaday lugihiina kor aadeen oo jidhkii intiisii kaleetaba madaxa uu ku taagan yahay uma nukisuu calaa ru'uusihim siday xumaantiiyo kufrigii dib ugu noqdeen macnaha taasaa laga cabiraya ayib markaasaa waxay yidhaahdeen ibraahiimow waad ogeyd inuusan hadlayn yani waxay yidhaahdeen laqad calimta maa haaulaai yantiquuna inaysan hadlaynin oo hadli karin waxba hanagu xujaynin horaynu taa isula ogeyn waxaadan nooguba xujaynin ma hadlahayaan hade hadal la-aantaasaan ku wadanay hadal la-aantaasaan kusoo gaadhnay adigana waad ogeyd inaysan hadlin marka hadal ka raadiyadaasi hadal war ma hadal ka raadiyo ha hadleen war ma aha sidanay ku saxsan yihiin ba hadal la-aantan bayba ku quman yihiin saasay markii dambe soo istaageen macnaha ayib qaaluu waxay yidhahdeen a anta adiga miyaa facalta falay haadaa kan biaalihatina ilaahyaashanada maadaa ku falay yaa ibraahiimu ibraahimu qaala wuxuu yihi bal iska dhaaf facalahu waxaa falay kabiiruhum kooda weyn haadaa ee kan ah halkaas waa saddexdii nebigu yidhi sal lay waslam nebi ibraahim ma been sheegin weligii saddex mooye tanaa ka mid iyo tii kaleeto inoomaan doontay innii saqiimun waan jirana markuu u xeeladaysanaya asnaamta burburintooda ta saddexaadna markii xaaskiisa saaraa laga qabsaday oo ninka macnaha waxa weeye boqorka jaa-irka uu ka qabsaday saddexaasay ahayd macnaha saddexdooduba ta'wiil saxa bay leeyihi waa saddexda uu ku cudur daaran doono nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam maalinta qiyaamada marka shafaaco loogu tago khalqigu yidhaahdaan ilaahay noogu tago noo shafeeca saddex beenood baan ilaahay yaa saddex beenood baan sheegay oo maanta ilahay ma hortegi karu leeyahy waa saddexda marka tanaa ka mid a macnaha ayib fas'aluuhum weydiiya in kaanuu hadday yihiin yantiquuna kuwa hadlay bal waxaa warsada bule farajacuu way laabteen gaaladii ilaa anfusihim nafafyaalkooday ku noqdeen oo iyagaa dib isugu noqdo iswarsaday fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen innakum idinku antum idinka ayaa addaalimuuna kuwa wax dulminaya kuwa aalimiinta ee gardarani waa idinka khalad baad ku socotaan oo ibraahimna waa ka gardaanti uma kadibna nukisuu waa la dabagediyey ama nukisuu waa la foorariyey calaa ru'uusihim madaxyaalkooda korkoodaa loo foorariyey yani waxa weeyaan madaxiibaa hoos la aadiyey lugihiina kor baa loo taagay macnaha waxaa laga wadaa xumaantiibaa dib loogu celiyey laqad calimta faqaaluu markaa waxay yidhahdeen laqad calimta waad ogaatay ibraahiimow maa haaulaai kuwani yantiquuna inaysan hadlayn maa yantiquuna inaysan hadlaynin haaulaai kuwani ayaad ibraahimo ogeyd taasi waa waxaan isla ogeynoo hadal ka raadiya hadda xujo ma saasay macnaha leeyihi qaala markaasa wuxu uhi nabi ibraahim calayhi salaam hadda ayay marka u gashay yacni dabinkiibay ugu jiraan waa inuu marka uu xujadii ku ogo dantiisii ka gaadhow burburintii warsadadii waxay soo gaadheen heer ay hadda ictiraafeen ilaahiyadoodu inaysan hadli karinba qaala markaas wuxuu uhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam afatacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow maa laa yanfacukum waxaan idin taraynin shay-an waxba idin tarayn oo walaa yadurukum aan idin dhibaynin dhib iyo dheeftoona aan idiin hayn uffin uff lakum idinka iyo walimaa shayga tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn oo wax garanaynin buu kuhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam war ma waxaad caabudaysaan waxaan dhib iyo dheeftoona idiin haynin waa la yaab bal bini aadamka caqli xumadiisa iyo markii nuurka iyo iftiinka waxyiga uu waayo oo caqligiisa iyo maskaxdiisa uu la tashado bal meeshuu yaallo u fiirso kas xumadiisa bal u fiirso war wax isagiiba aan waxba iska celin karin adigiina aan kula hadli karin oo xataa waxba kuu sheegan karin dhib iyo dheef aan haynin ma waxaasaad caabudaysaanood wax ka doonanaysaan ma waxaasaad ilaahaye ka dhiganaysaan uf baa laydin yidhi wuhi idinka iyo waxaad caabudaysaanba alla ka sokow waxa aad caabudaysaan iyo idinkuba uf baa tihin buhi wax waxaa tihin urayaatiin macanaa miyaydaan caqli lahayn oo wax wax garanayo caqligooda u noqdo oo xisaabtamo miyaydaan ahayn afalaa tacqiluun miyaydaan wax fahmaynin saasuu ku leeyay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka saas midaan waxba ku yeedhaynin oo haddaad dhawaaqdo aan hee ku dhahaynin oo haddaad maantao dhan dul taagan tahay aan hoo ku dhahaynin oo wixii loo geysta aan iska celin karin oo haddii dhibaato loo geysta aan kuu sheegan karin bal waxaad ka raadsanay adigu muxuu yahay maxaad ka doonan uu adigu ku tari karaa waxa adiga uu ku tarayo muu isagu isku taro waxa adiga uu kaa celinayo muu isagu iska celiyo waxa adigu uu ku siinayo muu isagu isa siiyo afalaa tacqiluuna caqligaaga haddaad ku noqoto cilmi badan bayaadan lahaane waxaan miskiinkae makhluuqee addoonkee meesha yaalla inaadan waxba u daanan doonan karayni waad garanaysa waxba inaan loo doonanayn macnaa saas war arrinkaa maad garataa qaala wuxu uhi nabiyullahi ibraahim afatacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illahi alla ka sokow maa shay laa yanfacukum aan idin anfacaynin shayan waxba aan idinku anfacayn waxba aan idin tarin walaa yadurukum aan idin dhibaynin laa yanfacukum shay-an waxba idinkuma tari karo haddaad maantao dhan caabudaysaan walaa yadurukum idinma dhibi karo haddaad cibaadadiisa ka tagtaan waa dhagaxa meesha iska yaalla wey uffin uff lakum idinka iyo welimaa shayga tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla ka sako uffintu shayga markaad necab tahay ama aad karhanaysaa loo isticmaalaa uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illah idinkiiyo waxaad caabudaysaan oo alle uusan ku jirin ilan allana way caabudi jireen shirki unbay la wateen lakin allana waa caabudi jire alla wuu ka reebay alla mooye inta kaleed caabudaysaan iyo idinkaba uf baa laydin yidhi wey afkaartiina iyo caqiidadiina waa wax u rahay saas way macnaha afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn miyaydaan caqli lahayn oo dad wax garta aydan ahayn ayuu ku leeyahay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka sidaas ninka yacni waxa weeyaan dul fadhiya makhluuq oo wax ka doonanaya oo wuxuusan isaguba haysanin u raadsanayahay cilmi la-aanta iyo caqiida la-aanta caqli daraa u dheer saas way macanaa saas daraaddeed dadka khalqiga ilaahay ugu axmaqsan ee ugu caqli yar waa dadka qubuurta dul fadhiya wey cilmi warkiisa mali ruuxa haddii uusan xataa cilmi badan lahayn oo uu xisaabtamo waxaa usoo baxaysa warheedhe wadaadkan qabriga ku jira shalu dhintay mawdkii iyo geeridii waa iska celin kari waaye haye haddii hadda inta xabaashiisa loo tago la faago oo bannaanka lafihiisa loo soo tuuro iskama celin karo xoolihiisii shalaa la qaybsaday oo la dhaxlay oo ceshan kari waa xaaskiisii dad uu ugu jeclaa rag baa dumaalayoy xaas u tahay oy marwe u tahay wuu ceshan kari waaye difaacan kari waaye war wadaadka waxba ceshan kari waaye dharkiisii rag kala qabaan aniga muxuu igu tariyo igu biirinaya su-aasha haddaa isweydiiso kuusoo bixi mayso war meesha iskaga tag ya ha ku luguyn meesha saasaa kuusoo bixi laakiin dadku inay saa u fikiraan maxaa u diidaya mataqaana waxaa u diidaya inay saa u fikiraan wadaadadii markay dadku saa inay u fikiraan ku dhowaadaanba waxaa la leeyahay maya waa baxar buxuur waa baxar awliyaad baa lagu leeyahy waxaad geli kartaan maaha wax maskaxdiinu qaadi karto waa sir aan la geli karin waa waxaan laga fikiri karin waa waxaydan gaadhi karaynin waa baab qarsoon waxaasaa lagu akrinaya wailaa bini aadamka hadday dayn lahaayeen ha fikiree ruuxu waa ogaan lahaa inay meeshani khasaarata maydkan meesha ku jirana inuusan waxba qaban karin dadku waa garan lahayn laakiin wadaadadii baa siyaasad kale iyo xeelad kale u dejistay oo ay macnaha waxway kaga sarfiyaan inay dadku fikiraan macnaha saas marka waxaan waxba tari karin waxbana aan dhibi karaynin waxa u raadsan dhib iyo dheef bay ilahay gacantiisa ku jirtaa subxana wa tacala alla u doono qaaluu waxay yidhahdeen xaaladdu marka waa iska cadda war ma yaallo inaysan meesha ilaahyo quman ku haynin waa iska cadda marka waa inay awood isticmaalaan xujadii ilan lagaga adkaayey awooddii xijada lagaga adkaa marka waa inay baawer iyo awood isticmaalaan way macana qaaluu waxay yidhahdeen xariquuhu guba wansuruu u hiiliya aalihatakum ilaahiyaashiina u hiiliya in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa falay qulnaa waxaanu dhibu rabbi subxaana wa tacaala yaa naaru naaray kuunii ahaw bardan qabow wa salaaman iyo nabadgeliyo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa wa araaduu waxay dooneen bihi ibraahim waxay la dooneen kaydan hagarsi ama dhagar iyo shirqool bay la dooneen fajacalnaahum waxaanu ka dhignay iyagii alakhsariina kuwa khasaaraha badan baan ka dhignay way tacab khasaareen wanajaynaahu waanu badbaadino waan samato bixinay nebi ibraahim iyo wa luutan luutba ila alardi dhulkii xaggiisaan u samato bixinon u badbaadinay allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakaynay fiihaa dhexdeeda lilcaalamiina uunka aan u barakaynay oo khayrkeeda aan badinay bu rabbilahi subxana wa tacala nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii ay caddaatay inaysan nimankii xujo haynin waxay marka bilaabeen inay isku dayaan inay dilkiisa inay dilaan bay isku dayaan sida qur-aanku sheegayo god bay u qodeen godkii bay muddo dab ku shidhayeen dabkii markii ay uu dhammaystirmay oo waxba uusan u laabnayn bay intay qaadeen bay marka ku tuureen rabbi subxaana wa tacala nabiyullahi ibraahim calayhi salaam dabka markii lagu tuuray waxa uu yidhi xasbuna allah xasbiya allahu wa nicma alwakiil sida nabigeena ka sugan sal alay wasalam xasbiya allahu wa nicma alwakiil qaalahaa ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar waqalaha muxamadu sal allau alay wasalam xiina qaala lahum nnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray waxa uu yidhi ilaahay baa igu filan cid la tala saartana ilaahay baa ugu fiican cid kaloon u baahnahay ma jirto wey cid kaloon gurmad iyo gargaar uga baahnahay ma jiro allah subxaana wa tacala baa igu filan nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markii la yidhi waaka dadkii oo dhan baa isa soo bahaystay oo waa laysugu kaa tegahayaa waxay yidhaahdeen isagiiyo saxaabadiisu xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay baa nagu filan cid la tala saartana ilahay baa u nicmo lahaday subxana wa tacala marka kelimadaasuu nabiyullaahi ibraahim ku dhawaaqay calayhi salaam markii dabkii ay ku tuureen oy isku dayayaan inay gubaan nebi ibraahim ayagoo markaasi ku halqabsanayo oo isugu dhawaaqanaya u hiiliya u hiiliya ilaahyadiinni haddaad falin samaynaysaan yacni waxa weeyaan ilaahyadii sidan loo galay ninkii sidan sameeyey maanta waa in ilaahyadeenni aan u aargudno inaan u aargudno weye maxaan ugu aargudi karnaa ninkan dab aad u kulul in la geliyo oo weyn taa unbaa aargud noqon karta macnaha halkaas aan gelinayna rabbi subxaana wa tacaala baa la jira ayaguna awoodooda daciifka bini aadamnimay ku xisaabtameen nabiyullaahi ibraahimna alla subxaana wa tacaala buu ku tiirsan yahay oo awoodda rabbi buu subxaana wa tacaala uu garabka ku hayaa saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi waxaanu ku nidhi dabkii ay shidayeen intaa dab yahow qabow baanu ku nidhi qabow noqo nabadgeliyana noqo ibraahim dushiisa qabow noqo oo kulayl ma jiro haddana qabowgiibaa hadduu sii daran yahay ibraahim dhibi karaa waxaa la yidhi qabow aan dhibaynin nebi ibraahim noqo baa layidhi sidii bay noqotay dabkii inta ay shidayeen nebi ibraahim ku dhex tuureen waxba kamuusan qaban ilaan dabkani wuxuu wax ku gubayaa ilahay amarkiisa sooma hadduu ilaahay ka joojiyo awoodan gubitaanka waxba ma gubi karo amarkaasaa ilahay siiye subxana wa tacala rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxay la dooneen hagar ama dhagar iyo shirqool bay la dooneen oo inay dilaan oy gubaan ah waxaanse ka dhignay iyagaan ka dhignay kuwa khasaaraha badan way tacab khasaareen wixii intaa la shidahay qoryo la soo ururinahayay kharash baxayay lagu rafaadahayay hal amar baa amar la siiyey yaa ku khasaarsan marka nebi ibraahim waa samato baxay oo waa badbaaday isagoon wax dhibaataa gaadhin ayagaa waxay noqdeen kuwa meesha ku guul daraystay oo ku khasaaray oo ku tacab khasaaray iyaga way macnaha rabbi wuxuu leehy subxana wa tacaala isaga nebi ibraahima iyo luutba waanu badbaadinay oo waxaan u badbaadinay dhulkii aanu barakaynay xaggiisa aan uunka u barakaynay dhulkaasi waa ardi shaam nabiyullahi ibraahim dhulkii uu joogay wuxuu ahaa ardulciraaq ciraaq baa laga soo saaray nabiyullahi ibrahim alayhi salaam ardigii dhulkiisa asalka halkaasu ah marka uu hijiroodayna dhulka uu hijirooday waa ardu shaam mahbatul waxyi dhulkii nebiyada ilahi subxana wa tacala kasoo diri jiray halkaasuu nabiyullahi ibrahim alayhi salaam uu hijirooday waana dhulka rabbi uu ku tilmaamayo baarakna fiiha lilcaalamiin waa dhul barakaysan xagga khayraadkiisa uu soo saaro waa dhul barakaysan xagga waxyigana waa dhul barakaysan oo rusushii ilaahay soo diray intoodii badnaa halkaasa laga soo diray ardu sham ayaa wuxuu ahaa dhulkii rususha laga soo diray ridwan ullahi calayhim sidaas way macnaha ayib qaaluu waxay yidhahdeen xariquuhu guba wansuruu u hiliya aalihatakum ilaahyaashiina u hiliya in kuntum haddaad tihin faaciliina kuwa falay haddaad saa yeelaysaan oo ilaah loo hilinayo ma ilah baa marka hore qulnaa waxaanu idhi yaa naaru naaray kuunii ahaw bardan qabow wasalaaman iyo nabadgeliyo calaa ibraahiima ibraahim korkiisa waaraaduu way dooneen bihi isaga waxay la dooneen kaydan dhagar iyo shirqool bay la dooneen oo dilka ah fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay iyagii alakhsariina kuwa khasaaraha badan baan ka dhignay wanajaynahum way tacab khasaareen macnaha wanajaynaahum ibraahim ayaan badbaadinay isaga iyo waluutan luut ila alardi dhulkii xaggiisaanu u badbaadinay allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakaynay fiiha dhexdeeda lilcaalamiina uunka aanu u barakaynay luut qaraabtinimaa ka dhexaysay nabiyullahi ibraahim calayhi salaam dadkii rumeeyey buuna ka mid ahaa fa aamana lahu luutun wa qaala inii muhaajirun ilaa rabbii nabiyullahi ibraahim buu rumeeyo dadkii raacay buu ka mid ahaa macnaha wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquuba naafilatan wakullan jacalnaa saalixiin adiga marka haddaad ilahay isku xidho ood ilaahay diintiisa u dagaalanto ood shirkiga iyo khuraafaadka iyo addoommadan ilahay jidkiisa ka leexday aad isku daydo inaad jidkii kusoo celiso ilahay baa kula jira subxana wa tacala laa dawlad weyn baan wax ku yeeli karin walaa khalqi baan wax ku yeeli karin walaa khuraaf baan wax ku yeeli karin walaa sixir baan wax ku yeeli karin adiga ilaahay intaad isku xidho ood rabbigaa tala saarato hawsha ilahay qabo subxana wa tacala mar alla markay xadhig xidhaanba ilahay baad adugu ku tirsantay wax wax ku yeeli karana ma jiro kalsoonidaa qaado rabbigaana u shaqeey subxaana wa tacala saasaa la doonaya macna wawahabnaa waanu hibaynay lahu ibraahim waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wayacquuba iyo yacquub naafilatan xaaluu siyaadayah wa kullan mid kasta kullan dhammaan jacalnaa waxaan ka yeelnay saalixiina kuwa fiixsusuuban baan ka yeelnay wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay a'immatan imaamyaal baan ka yeelnay kuwaasoo yahduuna hanuuniya dadka biamrinaa amarkanaga ku hanuuniya wa awxaynaa waan waxyoonnay ilayhim iyaga waxaan u waxyoonnay ficla alkhayraati khayraadka samayntooda wa iqaama asalaati salaada toogitaankeeda iyo toosinteeda wa iitaa'i azakaati zakada siinteeda iyo bixinteeda wa kaanuu waxay ahaayeen caabidiina kuwa caabuda lanaa annaga kuwana caabuday ahayn macnaheedu waxa weeye nabiyullahi ibraahim calayhi salaam markuu dadkiisii iyo tolkii ka dhex baxay oo uu ka hijiroodo ilaahay dartii uga tegey dhulkii uu ku dhashay dadkii uu ka dhashay meeshii uu ku koray allah dartii buu uga tegay subxana wa tacala sunnada ilahay baa marka waxay tahay haddii aad shay ilaahay dartii uga tagto wax ka fiican buu ilahay kugu bedelaa subxana wa tacala markiiba bulshaduu ka tegay bulsho ka fiican baa loogu bedelay wuxuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala isxaaq buu rabbi siiyey subxana wa tacala wa wahabnaa lahu isxaaqa isxaaq baan u hibaynay isxaaq baa deeq loo siiyey yacquubna waa la siiyey isagoo ziyaada ah maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa rabbi subxaana wa tacaala nabiyullaahi ibraahim wuxuu ugu bishaareeyey isxaaq wa min waraa'i isxaaqa yacquub yacquub isagu muusan dhaline waxaa dhalay wiilkiisaa dhalay yacquub baa dhalay marka siyaadu ahaa naafilatan siyaado xaalo uu yahay kulligoodna dadkaa ilaahay siiyey nebi ibraahim waxay ahaayeen saalixiin bay ahay rasuul bay ahay waxaanu ka dhignay madax diineed buu rabbi yihi subxana wa tacala imaamyaal baan ka dhignay madax khayrka lagaga daydo oo wanaagga lagu raaco dadka wanaagga ku hogaamiya ayaan ka yeelnay amarkanagana dadka ku hogaan ku hanuuniya yahduuna biamrinaa annagaa doonitaankanaga iraadadanada dadka ku hanuuniya oo waxay ahaayeen ambiye ilaahay oo dadka khayrka ugu yeedhay ahaayeen waxaanu u waxyoonay kulligood ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub kulli waxaanu u waxyoonay inay wixii khayraada falaan khayraadku waa sii kala sitaaneen salaada inay toosiyaan oo hagaajiyaan oo ogaan sakadana inay siiyaan dadka mudan oo bixiyaan rabbi wuxuu ku ammaanay waxay ahaayeen kuwana caabuday ahayen bu rabbi subxana wa tacala wa kaanuu lanaa caabidiin annaga keliyayna caabudi jireen bu rabbi subxana wa tacala dadkaasaa ilahay ugu bedelay subxana wa tacala bal ilahay wuxuu ugu bedelay nabiyullahi ibraahim inuu ilaahay ka dhigo ubadkiisa wixii rusul ee isaga gadaashiisii lasoo diray o dhan saas way macana hadday reer bani israa'iil ahaayeen nebi ibraahim bay ka farcameen hadduu nebi maxamed ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ubadkii nebi ibraahim abaalgud wey limaada laanna ilahay dartii baa loo dhibay subxana wa tacala ilahay dartii baa dabka loogu tuuray ilaahay dartiina wuxuu jeclaa oo dhan waa uga hijrooda waa uga tegay macnaha saas weyaan wawahabnaa waanu hibaynay lahu isaga waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq baanu u hibaynay wa yacquuba iyo yacquub naafilatan xaal uu siyaado yahay oo nabiyullaahi ibraahim codsigiisuu siyaado ka yahayo hadda isxaaq baa wiilkiisiiyo yacquubna waa wiilka wiilkiisii wey awuu buu yahay macnaha wa kullan mid kasta kullan dhammaan jacalnaa waxaan ka yeelnay saalixiina kuwa suusuuban baan ka dhignay kuwa fiicfiican oo ilaahay ku xidhan wa jacalnaahum waxaanu ka dhignay a'immatan imaamyaal madax diineed oo yahduuna hanuuniya dadka biamrinaa amarkanaga ku hanuuniya yacni amarkanaga sababtii iyo doonitaankanaga iyo iraadadanada bay dadka ku hanuuninayaan wa awxaynaa waan waxyoonnay ilayhim ayaga waxaan u waxyoonnay ficla alkhayraati khayraadka falitaankooda falidda samaynta khayraadka inay khayraadka sameeyaan waa guda weynta khayraad oo dhan baa marka soo gelay khayraadku waa sii kala mudan yihiine kuwii muhimka ahaabaa si gooniya loosii magacaabay wa iqaama asalaati khayraadka gelaysa laakiin sideedaba luqada carabiga waxaa la isticmaalaa shay markaad mudnaan gooniya siin rabto marka hore magac guud oo uu gelahayo inta la sheego baa haddana gooni isaga loo sheega si gooniya marka mudnaan loo siinay wa iqaama salaati salaada samaynteeda salaada toosinteeda ayaanu macnaha waxa weeye yaanu u waxyoonnay wa iitaa azakaati iyo zakada siinteeda wa kaanuu waxay ahayn caabidiina kuwa caabuda lanaa annaga kuwana caabuday ahayn wa luutan aataynaahu xukman wa cilma taasi waa qisadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo wiilashiisii ilaahay uu siiyey kadibna luut oo isla wakti ay ahaayeen nebi ibraahim ayaa qisadiisii meesha laga gelay wa luutan wadkur xus luutan luut ka sheeke may wa luutan luut aataynaahu waanu siinay xukman ishtiqaalka waxa la yidhahda wey wa aataynaahu waan siinay luutan luut baanu siinay aataynaahu waanu siinay xukman xugun baan siinay xugun dadka lakala xukumo wa cilman aqoonna waan siinay wanajaynaahu waanu badbaadinay min alqaryati degmadii baanu ka badbaadinay allatii degmadaasoo kaanad ahayd tacmalu mid samaysa alkhabaa'ifa xumaanyaalka innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen faasiqiina bay ahaayeen kuwa ilaahay diintiisa ka baxay wa adkhalnaahu waanu gelinay luut fii raxmatinaa naxariistanada dhexdeedaanu gelinay maxaa yeelay innahu isagu min asaalixiina kuwa suusuuban buu ka mid yahay waa mid ka mid a kuwii suusuubanaaya ilahay subxana wa tacala uu doortay buu ka mid ah labada aayadood baa qisadii nabiyullahi luutna lagu soo gaabiy luut waxaanu siinay buu rabbi subxana wa tacala xukum xukum baan siinay xukma xukmanta saddex macno mid bay noqon kartaa in macnuhu yahay garsoorid iyo dadka inuu kala xukumo u kala garsooro baanu siinay macnahaasi waa mid macnaha labaad in la yidhaahdo xukumka waxaa laga wada bimacnaa xikmad baan siinay macnaha saddexaadna nebinimo in laga wado waana lagu itlaaqaa xukumka nebinimada waa lagu itlaaqaa cilman aqoonna waan siinay bu rabbi subxana wa tacaala oo aqoon xagga ilaahay ka timid oo waxyi ana waa lagu soo dejiyey nabiyullaahi luut calayhi salaam waxaanu ka badbaadinay degmadii reer saduum waa reerkii loo diray degmadii baanu ka badbaadinay degmadaasi tay ah waa tii xumaanyaalka samayn jirtay saasaa cinwaan u ah cinwaankeediiyo magaceedu waxa weeye tii xumaanyaalka samayn jirtay xumaanteedana waan soo marnay waana mari doonaa ayib waxay ahaayeen bu rabbi subxaana wa tacaala xumaan dadkeed bay ahayen xumaansho dadkeed bay ahaayeenoo dad uun xumaan shaqa ay u tahay bay ahaayeen saasaa laga wada xumaantii iyo iyagii baa laysku xidhayoo laga dhigay sidii shay isku dhagan oo kaleeto xumaan dadkeed bay ahaayeen faasiqiin bay ahaayeen ilaahay diintiisa ka baxay markii ummaddaa iyada alla halaagayna nebiyullaahi luut ilaahay wuxuu leeyay waxaan dhex gelinay naxariistanada maxaa yeelay isagu kuwa suusuubanee fiifiican buu ka mid ah waluutan wa aataynaa waan siinay luutan luut aataynaahu waan siinay xukman xukun baan siinay garsoor uu dadka u kala xukumo wa cilman aqoonna waanu siinay wanajaynaahu waanu badbaadinay min alqaryati degmadii baanu ka badbaadinay allatii degmadaasoo kaanad ahayd tacmalu mid samaysa alkhabaa'isa xumaanyaalka wixii xun yani waxa wey waa waa raadsigii ragga dabadooda ay wax ka raadsan jireen maxaa yeelay innahum iyagu kaanuu waxay ahayen qawma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen faasiqiina bay ahaayeen kuwa ilahay diintiisa ka baxay wa adkhalnaahu waanu gelinay luut fii raxmatina naxariistanada dhexdeedaan gelinay maxaa yeelay inahu isagu maxaa loo geliyey inahu isagu min alsaalixiina kuwa suusuuban buu ka mid ahaa fiirso kuwa la baabi'inayana maxaa loo halaagayaa qawma saw-in bay ahaayeen kuwa naxariista la gelinaya la badbaadinaya maxaa loo badbaadinayaa yani min asaalixiin saas salaaxa iyo hagaagsanaantuna waa sababka najaadka iyo badbaadka khubsiga iyo suuguna iyo macaasiduna waa sababka halaaga keena wey macna saas weya ayb wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu fanajaynaahu wa ahlahu min alkarbi alcadiim taasina waa si gaaban oo qisadii nabiyullahi luut calayhi salaam waa qisadii nabiyullahi nuux haddana wa nuuxan nuux ka sheekee nebigu wadkur nuuxan wey nuux bal ka sheekeeyo sheeg id waqti naadaa uu dhawaaqay min qablu horaan waa kuwan oo dhan kuwan lasoo sheego o dhan ka hor ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub iyo luut iyo hortood buu dhawaaqay wuu ka wada horreeyey fastajabnaa markaasaanu ajiibnay lahu isaga ayaan ajiibnay fanajaynaahu waanu badbaadinay isaga iyo wa ahlahu dadkiisii min alkarbi kurbadii baan ka badbaadinay alcadiimi ee weynayd shiddadii weynayd baan ka badbaadinay wanasarnaahu waan u hiilinay min alqawmi qowmkii baan uga hiilinay aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey maxaa yeele inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qawma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen fa aqraqnaahum markaasaanu maanshaynay oon hafinay ajmaciina ayagoo idil dhammaantood oo waxba laga reebin macnaha labada aayadoodna waa qisadii nabiyullaahi nuux calayhi salaam nebi nuux rusushan hadda lasoo sheegay hortood buu dhawaaqay bu rabbi subxana watacala muxuu ku dhawaaqay innii annii maqluubun fantasir alla waa layga reeye gargaarso saas markuu kari waayey oo sagaal boqol iyo konton sano uu dhexdooda dhawaaqayo oo wax quman aysan raacin dad badani wax yar mooye wax kale aynan rumaynin ayuu markaa rabbigii baryay subxana wa tacala baryadiisu marka wata dhawaaqiisu waka rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara axad gaala ilahu dhulka dushiisa ha kaga tegin maxaa yeelay inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara haddaad ka tagto mid ka mid a yacni waxa weeyaan waxaan gaal ahayna dhali maayaan addoommadaadana way luminayaan khayrna kama soo jeedo saas daraaddeed dhawaaqaasuu nabiyullaahi nuux rabbi u dhawaaqday dhawaaqiisii waan ka yeelnay buu rabbi yihi subxana wa tacala fastajabnaa lah markaan ka yeelno cadaabkii iyo halaagii yimidna isaga iyo intii rumaysay ahalka hadda waxaa laga wadaa dadkii rumeeyey isaga iyo intii rumaysay waan samata bixinayoo shiddadii weynayd ee halkaa ka dhacday waa laga samata bixiyey shiddadaasi waa duufaankii wey duufaankii dhulkao dhan wada qabsadeen soo marnay ee lagu soo faahfaahiyey fii suurati huod aada looga soo hadlay taa iyadaaba macnaha waxa weeyaan ka badbaadinay bu rabbi subxana wa tacala ayib waan u hiilinay isaga waxaanu uga hiilinay qowmkii aayaadka beeniyey maxaa isagana loo maxaa looga hiliyo kuwan loo halaagay sababta loo halaagay waxa weeyaan innahum kaanuu qawma saw-in xumaan dadkeed bay ahaayeen dad xumaan macaasi shirkiyaad rusushoo lala dagaalamo diinta ilaahay subxaana wa tacaala macnaha waxa weeyaan lagu gacan saydho waxaasaa shaqo u ahayd maxaa ka dhashay taa oo ka yimid fa aqraqnaahum ajmaciin waanu maanshaynay oo biyo ayaanu ku halaagnay kulligood dhammaantood iyagon waxba laga reebin macnaha sidaas weyaan wa nuuxan nuux ka sheekay nebigow id waqti naadaa u dhawaaqay min qablu horaan fastajabnaa markaasaanu ajiibnay lahu isaga fanajaynaahu markaasaan badbaadinay isaga iyo wa ahlahu dadkiisiiba waa dadkii rumeeyey ee yaraawey min alkarbi kurbadii baanu ka badbaadinay alcadiimi ee weynaa shiddadii weynayd ee dhacday ee wax baabi'isay aan waxba reebin halaagii baan ka badbaadinay wanasarnaahu waan u hiilinay isaga min alqawmi qowmkii baan uga hiilinay aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey inahum iyagu kaanuu waxay ahayn qawma saw-in xumaansho dadkeed bay ahayd xumaan dadkeed bay ahayd fa aqraqnaahum markaasaanu maanshaynay oo biyo ku halaagno biyo ku hafinay ajmaciina dhammaantood waxba lagama reebin iyagana halkaasaa la mariyay maxaa loo halaagay liannahum kaanuu qawma sawin waa xumaayeen kuwii horena maxaa loo halaagay liannahum kaanuu qawma sawin duruusta iyo sunanka la doonaya inaan ka fahamna qisaskan waxa weeye intii la halaagay waxaa loo halaagay dunuubtay galeen dunuubtu waa sabab wax baabi'iyo wax halaaga daacada ilaahay iyo arabbioo lagu xidhnaado iyo tawxiidkiisuna waa sabab lagu badbaado wey taasaa macnaha layna barayaa sidaas daraaddeed baa waxaa layni leeyahay isjiro oo haddaad nolol wanaagsan adduunkan ka rabtaan ilahay daacadiisa ku toosa haddaad rabtaan in laydin halaagoo laydin baabi'iyana ede rabbi caasiya subxaana wa tacala sunnadu waa saas sunno aan ninnaba haba yaraatee u naxaynin oo ninnaba haba yaraatee aan yani waxa weeyaan ka leexanaynin oo aan aqoonin waxa la yidhaha gorgortan aqoonin sunno noocaas oo kale adduunka lagu maamulaya tii waagaa jirtay unbaa haddana lagu maamulaya qaacidadaa wey qaacida ilahi subxana wa tacala adduunku dhaqay marka saasaa layna barayaayo waxaa layna leeyahay wixii jidkii hadda ka hor dad lagu halaagay iska jira ti jidkii rususha iyo inta raacsan ay ku badbaadeenna ku dadaalo qaata saasaa layna baraya وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وقصة نبي الله داود عليه السلام يويل كيسي سليمان عليه السلام وداود داود كشك وسليمان يا سليمان إذ وقت يحكمان أي حكميين في الحرث بيرت أي حكميين إذ وقت بي حكميين نفشت أما إذ وقت كشك إذ وقت بي حكميين nafashad ay miratay fiihi beerta dhexdeeda hanamulqawmi dadka adhigiisii adhigii ay dadku lahaayeen ayaa mirtay wa kunnaa waxaanu ahayn buu rabbi yihi subxana wa tacaala shaahidiina kuwo goobjoog ah lixukmihim xukumkood xukumka daawuud iyo sulaymaan iyo dadkay xukumahayeen xukumkooda goobjoog baanu ahayn bui fafahamnaaha mas'aladii waxaan fahansiinay sulaymaana sulaymaan baan fahansiinay wa kullan mid kasta oo sulaymaan iyo daawuuda aataynaa waxaanu siinay xukman xugum iyo wa cilman aqoon baan siinay wasakharnaa waan sakhirnay oo waan sahlay maca daawuuda daawuud la jirankiisa aljibaala buurihii baan laydhinay yusabbixna xaalo ay tasbiixsanayaan buuruhu waatayra shimbirihiina waanu laydhinay iyagana waan sakhirnay yusabbixna xaalo iyaguna tasbiixsanaya wa kunnaa waxaanu ahayn faaciliina kuwa falay taskhiirkaa annagaa fallay buu rabbi ilahi subxana wa tacala sulaymaan iyo daawuud ka sheekay buu rabbi subxana wa tacaala way isdhaleen wa warita sulaymaanu daawuud nabiyullaahi daawuud boqortooyadii iyo nebinimadiiba waxaa uga dambeeyey wiilkiisa sulaymaan arrin dhacda ah oo marka dhexdooda martay baa la sheegahayaa xugum ay qaateen xugumkaasi wuxuu ahaa yacni waxa weeyaan xoolaa beer galay xoolo ayaa beer galay beertii markay daaqeen ayaa arrintii waxaa loo keenay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam sida ay mufsiriinta salafku ay soo gurinayaan waxay leeyihin nebi daawuud wuxuu xukumay xoolahan adhigan daaqay beerta waxaa iskale ninkii beerta lahaa ninkii beerta yacni adhiga lahaana maadaama adhigiisii uu beerta daaqay waxba ma laha iska tago nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam oo meesha jooga baa wuxuu yihi anugu sidaas si aan ahayn baan xukumi lahaa maxaad xukumi lahayd anugu waxaan ku xukumi lahaa adhigan beerta daaqay ha loo dhiibo ninkii beerta lahaa ee beerta laga bixiyey adhiga ha intifaacsado ha hayo ninkii adhiga lahaana beertii ha beero beertii markii ha beero ha waraabiyo ha falo beertu ha soo gaadho meeshii ay joogtay markuu adhigu daaqahay halkaa markay soo gaadho ninkii adhiga lahaana adhigiisa ha loo celiyo ninkii beerta lahaana beertiisa ha qaato rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy arrintaa xukumkaa isaga a markay qaadanayeen horta waan joogno goobjoog baan ahayn waan ka warhaynay wy maanaa arrintana labada xugum waxaan fahansiinay sulaymaan buu rabbi yihi subxana wa tacaala macnaha maxaa laga wadaa xukumkii sulaymaan baa ka saxsanaa xukumka nebi daawuud calayhi salaam sulaymaan baa fahmay oo qadiyadu siday sax ku tahay fahmay macnaheeda ma waxaa laga wadaa nebi daawuud khalad weyn buu galay mas'aladu ijtihaadiyay ahayd mas'aladu hadday ijtihaadiye tahay oo nas ayna ku fadhiyinna ninka mujtahidka hadduu ijtihaado oo uu helo laba ajir buu leeyay haddii uu gafana ajir buu leeyay saas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacaala ammaanay nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan labadaba wuu ammaanay markuu yidhi waxaan fahansiinay sulaymaan oo xukunka sulaymaan baa sax ahaa macnaheedu maaha inuu daawuud laftiisu ciyaarahay daawuud laftiisu ma ciyaaraynine meel ka dhac iyo ceeb iyo dhaleeca loo geystana ma jirtee labadoodaba rabbi subxana wa tacala waxaan siinay xugum iyo cilmi baanu siinay laakiin mas'alada khaaska ah sulaymaan baa fahmay bu rabbi subxana wa tacala oon fahansiinay saasaa la leeyahy macnaha ayib dhacdo sidan oo kaleeta ah ayaa axaadiista nebiga kuso arooray sal lay slam saxix albukhaari iyo keyrkii ku yimid oo iyadana sidoo kale nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan dhex martay laba naagood ayaa waxay wateen mid walba ilmay wadatay bannaankay u baxeen labadii ilmood iyagoo haysta baa mid ka mid ah ilmaheediibaa waxaa qaadatay yey yey baa la tagtay markay yey qaadatay bay tii kale ilmihii ku qabsatay oo waxay tihi wiilkaagiibuu qaatay naa maya wiilkaagiibuu qaatay kan wiilkaygii waa isku qabsadeen nebi daawuud baa loo keenay nebi daawuud markii loo keenay labadii naagood buu fiiriyey midii da-weynayd buu u xukumay adiga haddaad nin weyn oo lixdan jir ah iyo wiil yaroo labaatan jir as haysta ku yimaadaan xasdin malaha odaygaa garle marka tii weynayd buu u garaabay macnaha yidhi adaa wiil kale nebi sulaymaan markay daawuud ka tageen buu sulaymaan u yeedhay sulaymaan bay u tageen sulaymaan bay u sheegeen oo yidhi wiilkanaan isku haysanaa nebi sulaymaan alayhi salaam wuxuu yidhi mindi ii keena waan idiin kala goynhayaa mindi keena laba qaybood baan aduna qayb baad qaadan isaguna qayb ku qaadan tii weynayd waxay tidhi waan waan keenaynaa nos mindidii way raadisayba tii yaraydna waxay tidhi ilaahay khayr ha ku siiye intii aad kala goyn lahayd iyada sii bay tiri haddee beer wax dhalayso adigu maada garan marka haylanaagtani waxay rabtaa ilmaha inta la kala gooyo sida ilmaheediiba yaydu u qaatay tanna inay ku ilmo weydo oo ilmo la-aan soo wada baxaan sooma tani laakiin waa ka naxaysaa ilmaheedii weya in la bedelkii la gawrici lahaa ruux kale ha qaato nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam xukunkiisaabaa ka sax noqday tanna sidoo kaleeto weeyaanoo adhigaa beerta galay xukunkii nebi sulaymaan baa saxayoo la fahansiiyey haddana nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waa ijtihaaday ijtihaadkiisana ajir buu ku leeyahay gaf ka dhacayna yani dembi ka imaan maayo saasaa nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh ida ijtahada alxaakimu faakhtaa falahu ajrun buu nabi yuri sal lay slam waida ijtahada faasaaba falahu ajraan buu nabi yuri salawatu rabbi wasalam masaaisha ijtihaadiga sidan oo kale ah ruuxu hadduu gafo dadaal kadib ajir buu leeyay gafkiisana waa loo dhaafaya hadduu asiibana laba ajir buu leeyay nabiyullaahi daawuud alayhi salam marka saasaa ilahay ku ammaanay subxaana wa tacaala taasi waxay ina baraysaa masaa-isha ijtihaadiga ehe culimmadii hore iyo kuwa hadda joogaa masaladu markay hadday ijtihaadi tahay ijtihaadkiisu hadduu gafo in lagu aflagaadeeya maaha in meel lagaga dhacno maaha khaasatan a'immadii waaweynaaye yani diintan usoo khidmeeyey in lagu yaso oo lagu liido calashaani mas'aluu ku gafay waa khalad maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala markuu mas'alada sheegay nebi sulaymaan inuu fahansiiyeyna uu sheegay labadoodiiba iyagoo wada jiruu rabbi ammaanay subxana wa tacala oo uu ku ammaanay xugum iyo cilmi labaduba inay lahaayeen haddana si gooniya si khaasa wuxuu u ammaani doonaa nabiyullaahi yani waxa wey daawuudo wasakharnaa maca daawuuda aljibaala yusabbixna waatayra wa kunna faaciliin yaa iskale daawuud baa iskale marka daawuud ma sahlanayn rasuul ilaahay oo haddana boqor ah buu ahaa xukunkiisuna inta badan waa saxsanaa laakiin marmar baa ijtihaadku yani waxa weeyaan uu kula garmaraya sidii sawaabka ahayd wey macnaha wa daawuuda daawuud ka sheekee wa sulaymaana iyo sulaymaan id waqti yaxkumuuna yaxkumaani ay xukumayeen fi lxarti beerta markay xukumayeen id waqti nafashad id waqti bay xukumayeen nafashad ay miratay mirashada waxa la yidhahdaa waa habeenkii markay xooluhu beerta daaqaan id waqti nafashad ay miratay fiihi beerta dhexdeeda hanamu lqawmi qawmka adhigiisii markay mirtay oo uu habeennimo daaqay wa kunnaa waxaanu ahayn lixukmihim xukumkooda shaahidiina kuwa goob joogoo maraka waanu joog waanu ka warhaynay bu macnaha rabbi ka wada subxana wa tacala saasa laga wada ayib fafahamnaha sulaymaan hadda xukunkooda saasuu ahaa laakiin xukunka shareecadeenu saas ma ahee haddii ay xooluhu habeenkii beerta daaqaan iyo hadday maalintii daaqaan waa galagabsanta hadday maalintii daaqaan ninka beertale baa eeda iskale maxaa yidhi maalintii xoolaha waa la foofiyaa beeraha in la ilaashado wey sooma aday kaa bacday marka inaad ilaashatay habeenkii hadday xooluhu beerta galaanna dembiga yaa iska leh ninkii xoolaha lahaa waa magdhabaya marka shareecadan waa saas laakiin shareecadoodii baa saa ahayd macnaha ayib fafahamnaaha waxaanu fahansiinay sulaymaana sulaymaannu baan fahansiinay mas'aladii ama xukuumaddii wa kullan mid kasta oo sulaymaan iyo daawud daawuud ka mid a aataynaa waxaanu siinay xukman xukun baanu siinay garsoorid dadka loo kala gar noqo wa cilman iyo aqoon baanu siinay wasakharnaa daawuud baa si khaas hadda loo ammaanaya kadibna sulaymaan baa lagu xijin doonaa wasakharnaa waan sakhirnay oo waanu laylinay maca daawuuda daawuud la jirankiisa aljibaala buurihi maxay qabanayaan yusabbixna xaalo ay tasbiixsanayaan waayra shimbirihiina waanu sakhirnay yusabbixna xaalo ay tasbiixsanayaan shimbiraha iyo buuraha ayaa la sakhiray oo nebi daawuud bay la tasbiixsan jireen nebi daawuud wuxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisa kuwa ugu cod quruxsan buu ka mid ahaan jiray saas daraaddeed markuu zabuur akhrinayo codqurayxiisa yacni buuraha iyo shimbiraha iyo waxa maqlayoo dhan baa codka la qaadi jiray intay istaagaan oo dhaqaaqa dhan joojiyaan bay la khushuuci jireen marka waa la tasbiixsan jireen tasbiixda buuraha iyo shimbiruhu waa tasbiix xaqiiqiya wey saas wey maana tasbiix xaqiiqiya maxaa yeelay waa khalqi ilah buuruhuna jamaadaadba ha ahaadeene haddana inay tasbiixsanayaan qur-aankaa sheegay saas weyaan sunnada nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi waxay sheegtay buuraha inay hadli karaan oo dhagaxyaantu hadli karaan ayaa nabigeena xadiistiisa kusugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka wasakharnaa waan sakhirnay maca daawuuda daawuud la jirankiisa aljibaana buurihii yusabbixna xaalo ay tasbiixsanayaan watayra shimbirihiina waan sakhirnay iyaguna ayagoo tasbiixsanaya daawuud la jirankiisa macna oo la qaadaya tasbiixda rabbi subxana wa tacala iyo nazihidiis wa kunnaa waxaanu ahayn faaciliina kuwa falay baanu ahayn falayaasha sameeye sidaas waa anagaba rabbi subxana wa tacala allah wax walba maamulaya leele wacallamnaahu sancata labusin lakum nabiylaahi nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka habeen habeenada ka mid a maqlay abu muusa alashcari soo ma ahayn oo sawdaynay qur-aanka ku sawdaynay akrinay markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lla alay wasalam laqad uutiita mizmaran min mazamiiri ali daawuud bn uri sal lay slm cod qurayxi waxaa lagu siiyey cod qurayxii reer daawuud oo kale nebi daawuud cod qurayxiisii oo kalea lagu siiyey buu nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh saas mana wacallamnaahu waxaanu barnay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam sancata labuusin qamiis biraadyada samayntooda iyo sancayntooda lakum idinka la idin sanceeyo lituxsinakum si ay idin ilaaliso min ba'sikum baaskiina ay idinka ilaaliso ee fahal antum idinku shaakiruuna kuwa shukrinaya ma tihin wlisulaymaana wasakharnaa waan laylinay lisulaymaana sulaymaan waxaan u sakhirnay alriixa dabayshi caasifatan xaalo ay tahay mid dabashadeedu xoog badantoo adag tahay tajri xaalo ay socoto biamrihi amarkiisa ay ku socoto ila alardi dhulkii xaggiisa allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakayna fiiha dhexdeed wa kunnaa waxaanu ahayn bikulli shayin shay walba caalimiina kuwa og baanu ahayn bu rabbi subxana wa tacala wa min ashayaaiini shayaaiinta xaggeeda wasakharnaa lisulaymaana bay ku xidhantah sulaymaan waxaa kaloon u sakhirnay min ashayaaiini shayaaiinta xaggeeda waxaan uga sakhirnay man kuwo yaquusuuna tiimbada ama mukhuurta lahu sulaymaan dartii u mukhuurta badda wa yacmaluuna way sameeyaan camalan camal bay sameeyeen duuna daalika oon kaa ahayn acmaal kale oo aan kuwaas ahaynna way sameeyaan wa kunnaa waxaanu ahayn lahum shayaaiinta xaafidiina kuwa xifdiya annaga wey annagaa ilaalinabu rabbilahi subxana wa tacala wacallamnaahu sancata labusin lakum waxaa laga wadaa nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waxaa la baray sida loo sameeyo khamiis biraadyada labuusku waa duruucda laysaga dhigo dagaalka waagii hore waxay ahaan jirtay duruucda gaashaanka laga dhigtahay bir uun isku baxsan oo aan laalaab lahayn nebi sulaymaan nebiyullaahi daawuud calayhi salaam baa ilaahay wuxuu u fududayey birta wa alanna lahu lxadiid birta ayaa loo jilciyey isaga ayaa wuxuu ahaa ciddii ugu horreysay ee bilowday gaashaan iyo yacni diricbireed jidhka inta la geliyo markaad dagaalamayso ama aada soconayso sidii maro oo kaleeto kuu laalaabmaya markaad iska furtana intaad isku laalaabta aada beel dhigan karto ciddii samaysay ee ugu horraysay nebi daawuud buha calayhi salaam maxaa yeele ilaahay baa birta u jilciyey inuu dabgeliyo oo gargaraacba uma baahnayn sidii il socoto oo kale il biyo shummaysa oo kaleeto saail shummaya ayaaba birta looga dhigay nabiyulahi sulayman nabiyulahi daawuud alayh salaam waan u tegi doonaa anicma alsaabiqaat waqadir fi sardi buu rabbi ku uri subxana watacala yani duruuc yani yani duruuc bireedyo balballaadhan ka samee baa layidhi jaangoynta sardiga iyo qaabka aada u jaangoynaysana qadar oo qiyaas baa layidhi macnaha waxa weeyaan yani bahlaan kadaata la xidho oo laga xidho hubka laga xidho waagaa hubka lagu dagaalami jiray waxayan seefo iyo waran iyo leed iyo waxaasaa lagu dagaalami jiray birtaasaa marka la gashanaya haddii maanta o dhan seef lagula dhacayo waxba kuma yeelayso haddii leeb lagugu soo garoo kugu dhaco birtii buu ka boodaya maba ku ma waxba kuma yeelaya saasaa loo gashan jiray wuxuu u sameeyey marka yacni waa biro laalaaban oo isa sursuran wey midba mid bay suranta dhexday iska hahayaan saasay isu sursuran yihiin meelaha jidhku uu ka laalaabmana wuxuu u sameeyey qaab ay uga laabmi karaan rabbi baa subxaana wa tacaala farsamada iyo sancada noocaasa baray nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam wacallamnaahu sancata labuusin lakum idinkaa laydin baray maxaa loo baray nabiyullahi sulaymaan nabiyullahi daawuud calayhi salaam waxaa loo baray oo arrintaa uu sameeyey lituxsinakum min ba'sikum dhibka dagaalka idinkaga imaanaya inay idinka ilaaliso daraaddeed oo nabarkii ku gaadhi lahaa inay kaa celiso taasaa laydinku sameeyey fa hal antum shaakiruuna kuwa shukrinaya ma tihin ma ka mahad celinaysaan soo inaad ka mahad celisaan ma ood ilaahay uga shukridaan subxaana wa tacaala sancadaa qiimaha badan rabbi idin baray subxana wa tacala gaashaamadan hadda waa tadawureen oo macnaha waxa weye hadda waxaa yani waxa weeye loo loo bedelay kolba ilan tadawurka iyo horumarka bini aadamka ay ku xidhantay xabadii laysku soo tuurahayay yacni wax celiya oo macnaha waxa weeye loo dhigo oo inta badan waxay ka hidhaan ciidamadu qaar hora qaarka horay ka gashadaan xabadii marka mar hadday ku dhacdo waa ka finiinaysa ma kuu dusaysa adiga yacni waxay ka soo jeedaa duruucdii uu sameeyey nabiyullaahi daawuud calayhi salaam oo bini aadamku horumar uu ku sameeyey wey macnaha saas weyan ayib rabbi subxaana wa tacaala intaa markuu nabiyullaahi daawuud u sheegay sulaymaana isagana waxaa loo sakhiray oo rabbi u leyliyey subxaana wa tacaala dabaysha dabaysha ayuu ku shaqaysan jiray habli mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi waa ka ilahay weydiisa ilahu waxaad iigu deeqdaa boqortooyo aan u suubanin cidaan cid aniga iga dambaysa rabbi subxaana wa tacaala laba arrimood oo aada u cajab badan buu u sakhiray oo gadaashii wax isticmaalay ayna jiran ama isticmaali karay dabaylaha waa loo sakhiray oo dabaylaha amarkiisay ku tegi jireen kusoo noqon jireen guduwuha shahrun wa rawaaxuha shahrun buu rabbi subxana wa tacaala yacni kalahaada sii socodka markay subaxda hore waxay goynaysaa bil in la socon karo bay subaxda hore goynaysaa soo caraabaha dambena waxay goynaysaa bil inta la socon karay laba bilood socodkood bay maalin goynaysaa yay u adeegaysaa nabiyullaahi sulaymaan baa ku adeeganaya oo diraya dabaysha isagay qaadaysaa ciidamadiisay qaadaysaa danihii loo baahday qaadaysaa waa macnaha gaadiidkaa diyaarka wey macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay marka amarka nabiyullaahi sulaymaan bay ku socotaa waxayna aadaysaa dhulkii aanu barakaynay waa dhulkee waa ardu shaam waa dhulkii nabiyullahi sulaymaan joogay wey rukhaa'an xaytu asaaba waa iyadana waa jirtaayoo meel alla meeshuu doonaba way u qaadaysa laakiin meeshan waxaa si gooniya loogu magacaabay de waa meeshuu deganaa nebi sulaymaan calayhi salaam markay qaadaba soo meeshan kusoo celin mayso meel alla meeshuu dan ka yeeshaba meesha uu ku soo noqoni waa dhulkaa barakaysan inta badan marka meesha ay soo aadaysaay waa meesha mamlakada looga taliyo waa dhulkaa barakaysan ee ardu shaam ah saasaa iyada loo cabiray wa ilaa meel alla meeshuu doono inay u qaadayso adeega ka keenayso aayad kalea rabbi ku sheegay subxana wa tacala waan la soconnaa buu rabbi leeyahay oo waanu ogeyn arrinkaasi waan la soconnay maanaa moogeyn wey macna ta koowaad waa taa waa dabaysha ta labaadee loo sakhirayna waa shayaadiinta jinka iyo shayaadiintuu ku adeegan jiray nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam way u shaqayn jireen qaar ka mid a badda intay galaan oo mukhuurtaan oo salkeeda tagaan baa waxay soo qaadi jireen luulka iyo jawaahirta iyo waxa meesha yaalla badda salkeeda yaallay ka soo guri jireen shaqooyin kalena waa u qaban jireen bu rabbi subxana wa tacala oo shaqooyinkay u qaban jireen maxay tahay liyacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaab bu rabbi subxana wa tacala waxyaalay u qaban jireen waxaa ka mid a maxaariib bay u dhisi jireen dhismaha macnaa meeshuu ku cibaadaysto yani magaalooyin dhan bay taagi jireen yani qaar waxaa ku jira injineeriin ah oo dhismaha aada u yaqaana rabbi qur-aanka suu ku sheegay bannaa aada u dhismaha u yaqaana qaar ka mida waxay u samayn jireen tamaathiisha taallooyinkay dhisi jireen qaar ka mida waxay samayn jireen wajifaanin kal jawaabi xeedhooyin waaweyn xeedhooyinka wax lagu cuno saxamada oo kale ah oo aad moodo sidii maalan barkad ama dar oo kaleeto inta ay leeyihiin ay qaar samaynayaan marka intaasoo sanco oo kala gedisan bay u samaynayaan nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam yaa u ilaalinaya shaydaan wax la ilaalin kara meehe waa waxaa qarsoon eh oo aynaan arkayninba yaa u ilaalinaya rabbi wuxuu ilahi subxana wa tacala wa kunna lahum xaafidiin annagaa xifdinayna bu rabbi subxana wa tacala inay ama sulaymaan dhib u geystaan ama ay mamlakadiisiba ka hoos baxaan oo iska tagaan annagaa ka ilaalinay bu rabbi subxana annagaa xifdinaynay hadday in yar ay talada nebi sulaymaan ka baxaan rabbi baa ciqaabaya ciqaab ilahi baa lagu ridayay subxana wa tacala saas daraaddeed ciidankaa heegankaa ee diyaarka u ah ee dhaga nugul bay ahayd dabayshuna gaadiid bay ahayd iyaguna ciidamada shaqeeyey ahay nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam uu ku adeegto ayay ahaan jireen macnaha saas weyan ayib wacallamnaahu waxaanu barnay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam sancata labuusin diric biraadyada sancayntooda ayaanu barnay qamiis biraadyada yacni dagaalka laga labisto samayntooda ayaanu barnay iyo sancayntooda lituxsinakum lakum idinka dartiin baan u barnay lituxsinakum si ay idinka ilaaliso min ba'sikum baaskiina si ay idinka ilaaliso baaska waa dhibka dagaalka ka imaanaya wey ee ku soo gaadhaya sida nabarada iyo wixii la mid fahal antum idinku shaakiruuna kuwa shukrinaya ma tihin walisulaymaana wasakharnaa waan sakhirnay lisulaymaana sulaymaan waxaan u sakhirnay alriixa dabaysh caasifatan xaal ay tahay mid dhabashadeedu xoog badanta caasifada bimacnaa shadiidat lhubuwa dhamashadeeda iyo socodkeeda adag oo xoog badan oo meel kalasoo kale yidhi maaha rukhaaan xayu asaab rukhaa way jilicsan tahay baa meel kale layidhi tanna waa adag tahay baa layidhi see lagu jamcinayaa macnaheedu waxa weeyaan wakhtiyada qaarkoodna waa jilicsan tahay oo waa sidii laydh yar oo kaleeto wakhtiyada qaarkoodna way xoog badantao waa adagtahay kolba shaqaday qaban tahay bay qabanaysa ku xidhantah ilan marbaa xoog loo baahan yahay intay isticmaasho inay qabato wixii xoog badan marna jilaac iyo macnaha waxa weeye laydh yaroo fudud bay noqonaysaa marka intaba xaaladaha dabayshay ku xidhnayd in la yidhahdo waa suurtagal ama waxaa la odhanayaa markay bilaab bilaabmaysana xoog bay ku bilaabmaysaa marka dambena kolba calaa xasabi alxaal waa fududaanaysa macnaha caasifatan xaalo ay tahay mid dhabashadeedu adag tahay oo aad u adag tajri oo socota biamrihi nebi sulaymaan amarkiisa ku socota ila alardi dhulkii xaggiisa ayay u socotaa allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakayna fiiha dhexda waa ardu shaame waa meesha mamlakada looga talinayay wa kunna waxaan ahayn bikulli shayin shay walba caalimiina kuwa og baan ahayn waxba nagama qarsoonin wa min ashayaaiini wasakharnaa waan sakhirnay lisulaymaana sulaymaan waxaan u sakhirnay min ashayaaiini shayaadiinta xaggooda waxaan uga sakhirnay man kuwa yaquusuuna mukhuurta lahu isaga u muquurta isaga daraaddii u muquurta oo badda u gala tiimbada oo wayacmaluuna sameeya camalan camal sameeye duuna wayacmaluuna way sameeyaan camalan camal bay sameeyaan oo duuna daalika aan kaas ahayn kee ah muquurashada aan ahayn acmaal kaleo muquurashada aan ahayn oo ka gedisanna way qabtaan oo kuwaan soo sheegnay wa kunnaa waxaanu ahayn xaafidiina kuwa xifdiya lahum ayaga ayaanu xifdinaynay waa ka rabbi subxaana wa tacaala aayadda kale ku yidhi waman yaziq minhum can amrina nudiqhu min cadaabi saciir saas cadaab adag baa la marinaya amarka ruuxii ka baxa wa ayuba id naadaa rabbahu anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin waa nabiy llahi sulaymaan iyo daawuud intaasina qisadii nabiy llaahi ayuub ayaa rabbi subxana wa tacala meeshan ayadana wax inooga sheegay wa ayuba ayuub ka sheekay id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay annii biannii aniga masanii waxa i taabtay adduru dhib baa i taabtay wa anta adiguna arxamu araaximiina inta naxariisata ka ugu naxariis badan baata fastajabnaa markaasaanu ajiibnay waan ajiibnay lahu isaga oo fakashafnaa waan faydnay maa shaygii bihi isaga ku sugnaa oo min durin dhib ah waa ka faydnay wa aataynaahu waxaanu siinay ahlahu ehelkiisa wa mitlahum kuwa la mid ah ayaanu siinay macahum la jirankooda raxmatan naxariisasho daraaddeed baan saa u yeelay oo min cindinaa agtannada ka ahaatay iyo wa dikraa waanin daraaddeed baan saa u yeelay lilcaabidiina kuwa alla caabudaya aan waaninayn nebi ayuub calayhi salaam wuxuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala addoon uu siiyey waxa la yidhahdo sabir iyo adkaysi masal iyo tusaale waxaa loogu soo qaataa sabirka xaggiisa tusaale loogu soo qaataa nebi ayuub nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ilahay baa subxaana wa tacaala ibtileeyey oo imtixaanay imtixaankuna sidiisaba sida iimaanku u kala xoog badan yahay buu imtixaanku u kala xoog badan yahay sida nabigeena ka sugan sal ly wasalam dadka waa la imtixaanaa calaa qadri iimaanihim iimaankoodu kolba intuu dhan yahay hadduu iimaankaagu adag yahay imtixaanka waa lagugu adkayn haddii iimaankaagu dabacsan yahayna imtixaan fudud baa lagu marinaya nebi sulaymaan aleyh nebi daaw nebi ayuub marka imtixaan adag baa alla mariyay subxana wa tacala imtixaanka la mariyay wuxuu ahaa shirkiisa horta cudur baa ku dhacay fii suurati saafaat baan ugu tegi doonaa jidhkiisa saabdeed mia cudur baa ku dhacay cudurka jidhkiisa ku dhacay waxaa u dheer caruurtii baa laga qaaday xoolihiina waa laga qaatay isagoo keligiia soo hadhay wax la soo hadhay oo qur-aanku sheegay xaaskiisaa jirtay oo iyadana sidaan u tegi doonno marmarka qaarkood intuu macnaha waxa weeye ku xanaaqay xataa uu yani waxa weeye dhaar maray waxaan u tegi doonaa marka rabbi subxaana wa tacaala oo nabiyullaahi ayuub yacni caafimaadkiisii iyo daawadiisii u tilmaamaya nabiyullaahi ayuub markii cudurkaasi iyo mushkiladaasi qabsatay muddana ay haysay rabbi buu baryay subxana wa tacaala allu u dhawaaqday rabbiyow dhib baa itaabtay adiguna inta naxariisataad ugu naxariis badanta ilaahu dhibkan iga qaadbu macnaha ka wada rabbi wuxuu leeyahay waan ajiibnay dhibkii qayayna waan ka faydnay carruurtiisiina waan siinay iyaga kuwa la midana waan siinay oo tiradii oo kale ah waxay mufasiriinta in badanay leeyihiin carruurtiisii horta laga qaaday ee ka dhintay waa loo soo nooleeyey intay ahaayeen in la egna alla waa ugu daray subxana wa tacala wa milahum macahum maxaa saa loo yeelay naxariisasho aan u naxariisanayna daraaddeed iyo waanin addoommadanada na caabuda aan waaninayn annagana waa nala waaninay oo maxaa laynagu waaninayaa waxaa laynagu waaninayaa dhibku heer kastaba ha kula gaadhee rabbigaa subxaana wa tacaala naxariistiisa ha ka quusan meel kalena ha la aadin baahidaadi iyo baryadaada ilaahay la aad subxana wa tacaala haddii ay kugu daba dheeraato musiibada iyo cudurka iyo dhibku kugu daba dheeraadana haba yaraatee sabirka ha ka tegin iyo adkaysiga waa darsi ilaahayna siinayo wa dikraa waanin lilcaabidiina kuwana caabuda ayaanu waaninaynaa barbir subxana wa tacala oo waxaa la leeyahay haddii dhibaata idin qabsato ayuub jidkiisii mara oo hadduu idinku dheeraadana sabirka ha ka tegina allana subxaana wa tacaala isu dhiibo baahida ku haysata iyo dhibkaaga alla la aada alla waa idinka aqbalaya subxaana wa tacala darsigaasaa layna baraya macnaha wa ayuuba ayuub ka sheeke id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii markuu u dhawaaqay annii biannii buu ku dhawaaqay masanii waxa ay taabtay addurru dhibkii baa ay taabtay wa anta adiguna arxamu raaximiina inta naxariisatad ugu naxariis badanta fastajabnaa waan ajiibnay lahu isaga fakashafnaa waxaanu faydnay maa bihi wixii ku sugnaa oo min durrin dhib ah dhibkii hayay oo dhan baan ka qaadnay urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab aan u tegi doonlaa yacni waxaa la yidhi meeshan lugta ku dhufo biyaa ka soo booday waxaa la yidhi qaar nacab qaarna ku qabayso kuwa ku qabaystayna jidhka dushiisa wixii dhibee saarnaa bay ka qaadeen kuwa cabayna gudaha iyo caloosha wixii ku jira o dhan bay ka qaadeen caafimaadkaasaa ilahay siiya subxana wa tacala ayib wa aataynaahu waxaanu siinay ahlahu reerkiisii baanu siinay waa carruurtiisii wa mitlahum in la eg oo macahum la jirankooda in iyagii oo kale ah oo tiradii oo kale an oo siyaado ana rabbi waa siiyey subxana wa tacala raxmatan naxariisasho daraaddeed oo min cindinaa agtanada ka ahaatay iyo wa dikraa waanin daraaddeed lilcaabidiina kuwa alla caabudaan la waaninaya macnaha kuwa inaga oo kaleete alla caabudana waa la waaninoo waxaa la leeyahay dhibaatooyinka ha ka argagixina sabir darana yaan idinku xambaarin ilahina subxaana wa tacala weydiista dhibka ku haya inuu kaa faydo meel kalena hala aadin khalqi hawla cararin macnaha wa ismaaciila ismaaciil ka sheekeen waidriisa idriis ka sheekee wadalkifli iyo dalkifli kullun dhammaan min asaabiriina kuwa sabray ka mid ahay waadkhalnaahum waanu gelinay fii raxmatina naxariistanada dhexdeedaan gelinay inahum iyagu min asaalixiina kuwa si suuban bay ka mid ahaayeen ismaaciil waan soo marnay qisadiis idriisna waan soo marnay maryam baa labadaba kusoo marnay laakiin dalkifli nebiga la yidhaahday isaga waxa weeye qur-aanku magiciisa ka badan ma sheegin ambiyada markii la tirinaya unbaa magaciisa la sheegay laakiin dalkifli yaa loo diray goormaa la diray yani waxa weye muxuu la kulmay yani haba yaraatee qur-aanku faahfaahin dheerada kama bixin saas wey maanaa dhammaantood saddexdaa nebiba saabiriintay ka mid ahay shadaa'idda iyo dhibaatooyinkay ku sabreen takaaliifta shareecada ilaahay uu diray way ku sabreen wixii shadaa'id iyo dhibaatooyin qabsaday ilaahay uu qadarayna way ku sabreen waxaanu gelinay bu rabbi subxana wa tacala naxariistanada dhexdeeda maxaa yeelay kuwa suusuuban bay iyaguna ka mid ahayn wa ismaaciila ismaaciil ka sheekee waidriisa idriisna ka sheekee wadalkifli iyo dalkifli kullun dhammaan min asaabiriina kuwa sabra ayay ka mid ahayn sabirku waa shay qiimo weyn diintao dhan baa sabir ku salaysan maxaa yeelay shayga aad samaynayso sabir buu kaaga bahan yahay shayga aad ka tegaysa naftu jeceshahayna sabir buu kaaga bahan yahay maqaadiirta ilaah iyo waxa kugu dhacayana sabir maad kaga bixi kartaa sabirka qaybihiisa kala gedisan bay diintao dhan ba ku salaysantah marka ruuxa ilaahay sabir siiyaaye qiimo weyn baa la siiyey waa ka nabiga noo dhay sal lay waslam yani wax sabir ka weyn oo ilaahay uu ruux siiya ma jiro sabir baa ugu weyn wax lagu siiyo macnaha ayib waadkhalnaahum waanu gelinay kuwa iyagaa biraxmatina naxariistanada dhexdeedaan gelinay maxaa yeelay inahum iyagu min asaalixiina kuwa suusuubane wanaagsan bay ka mid ahaayeen wadannuuni dannuunna ka sheekeen wadkur sheeg oo ka sheekay nabi maxamedow dannuuni dannuun ka sheekey malayga kii u saaxiibka id waktiga dahaba uu tegay muqaadiban xaalo uu yahay mid cadhaysan ama muqaadiban xaalo uu yahay mid qowmkiisa ka cadhaysiinay fadanna markaa wuxuu maleeyey an lan naqdira inaanaan cidhiiriyaynin calayhi dushiisa fanaadaa markaasuu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaashii dhexdooduu ka dhawaaqay an laa ilaaha buu ku dhawaaqay mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa anta adiga mooye subxaanaka allow nasahiddaada waan ku nasahayaa innii anugu kuntu waxaan ahaa min aldaalimiina kuwa daalimiintae dulmiyey baan ka mid ah fastajabnaa markaasaanu ajiibnay lahu isaga wanajaynaahu waanu badbaadinay min alhammi walwalkii iyo walbahaarkii baan ka badbaadinay wakadalika sidaa aan dannuun u badbaadinay oo kale yaanu nunji u badbaadinaa almuminiina muminiinta saasoo kalean u badbaadinay dannuun waa waa nabiyullaahi yunus yunus bnu matta nabigii la dhihi jiray weye dannuun dannuun waxaa loogu bixiya nuunka waxaa la yidhahda waa malayga weyn malayga weyn ama yaxaaskao kaleeto yaa nuunka la yidhahda waxaa loogu idaafeeyo dannuun loo yidhi malaygii liqay ee calooshiisa uu muddo ku jiray baa loo idaafeeyo waxaa la yidhi kii malayga u saaxiibka ah saas maana kaana bal ka sheekay qisadiisu maxay ahayd qisadiisu waxay ahayd sida rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku sheegay qowmkiisii baa loo diray qowmkiisii buu ka tegey muddo markuu diinta ugu yeedhahay oo kari waayay buu iska dhaqaaqay tegitaanka uu tegey mid ilaahay u idmay oo u fasaxay ma ahayn ile nebiga markii qowm loo diro magaalo loo diro dhibaato loo geysto waxba laga qaadan waayo waa inuu sugo ilaahay idankiisa inuu ka haajiro isagoon idan la siinin buu haajiray marka markuu haajiray badduu maray qolo doon wadato oo badda socota ayuu ku darmaday oo doontii la fuulay doontii markay dhexda marayso bay doontii socon wey khatar bay gashay waxaa la yidhi war addoon sayidkiisii kasoo dhuuntay baa inala socdeen aynu qori tuuranno ninkii qorigii soo baxana badda ha lagu tuuro si dadka kale u badbaadaa waana qori tuurtay nebi yuunus wuxuu ka mid ahaa qori tuurkaa dadkii galay fasaahama fa kaana min almudxadiin qori tuur buu galay qorituurkii dadkii lagaga reeyey buu ka mid ahaa isaga ayuu kusoo baxay dhowr goor bay ku celiyeen bay leeyihiin intiiba isaga kusoo baxay badii baasaa loogu tuuray ama isagaa isku tuuray kolba kaa tidhahdo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu u xil saaray malay ku jira badda yuunus mar alla markuu badda soo galaba intuu afka u kala qaado inuu caloosha geliyo raashiin inuu ka dhiganayo maaha meeshaa ku ilaali baa laleeyahay halkaasaa la geliyey halkaasuu nabiyullaahi yuunus calayhi salaam marka uu galay rabbi wuxuu leeyahay marka bal ka sheekee nebi yuunus markuu ka tegey qowmkiisii isagoo ka cadhaysiinay ama isagoo u cadhaysan buu ka tegey markay wax ka qaadan waayeen wuxuu moodahayay markuu sii socda in aanaan cidhiiri gelinaynin naqdira bimacnaa nudayiq waay waa cidhiirgelinta liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira calayhi risquhu ay dayiqa saas weeyaan macnahaasaa fiican in la maro macnaha ayib yacni wuxuu moodayay inaan cidhiiri la gelinaynin cidhiirigii markuu galay oo malayga calooshiisii uu galay halkaasuu marka ka dhawaaqay ilahay buu u dhawaaqday subxana wa tacala fanaadaa fi dulumaat mugdiyaal saddex ah mugdigii adduunyada iyo mugdigii badda iyo malayga calooshiisii mugdigiisii intaasoo mugdi buu ka hooseeya halkaasuu ilahay uga dhawaaqay subxana wa tacala tawxiidkuu qirayoo ilaahay cid xaq lagu caabuday inuusan jirin isaga mooye ceeb iyo dhimanaan oo dhanna waa ka nasahay kadibna dembigiisii buu qirtay oo alla waa khaldamay buui rabbi subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay waan ajiibnay meeshii baanu ka badbaadinay iyo walbahaarkii iyo walwalkii hayay baanu ka badbaadinay sidaa aanu isaga u badbaadinay oo kalaan mu'miniinta u badbaadinaa bu rabbi subxana wa tacala allaha badda salkeeda dhawaaqa ka baxaya maqlay adoo dhulka korkiisa jooga miyuusan ku maqlayn ya nabiyullaahi yuunus calayhi salaam cid uma baahanin adigana saasoo kale lagaa doonaya cidna ha u baahanina ilaha u yeedho subxana wa tacala walaalayaalban u fiirsada rususha ridwaanullahi calayhim iyo ambiyada marka ama qowmkooda ay dhib kala kulmaan ama ma ahe sida nebi ayuub iyo nebi yuunus iyo xaalad khaasa ay qabsato ilaahay bay u cararayaan markaba waxaa imaanaysa ilaahay ajiibidiisii iyo aqbalidiisii oo deg deg ah saas wey maanaa ducada aadaabteedii la imow rabbina u carar subxana wa tacala meel kaloo loo carara ma jirto meel kale wax loo doontana ma jirto cid kale wax kuu qaban kartana ma jirto taasaa macnaa wax weylana baray qisada iyadoo intan ka faahfaahsan baddii uu fuulay iyo qori tuurashadii iyo markii uu badda galay kadib malaygu soo tufay meeshii lagu soo tufay iyo dadkii u yimid iyo xaalkiisu siduu ahaa iyo geedkii ilaahay usoo saaray macnaha waxa wey meeshaasi lagu ilan jidkiioo jilicsan baa banaanka usoo baxay waxay noogu imaan doontaa insha allahu tacala gadaal dambe ayay ku imaan doontaa biidni illahi tabaraka wa tacala wadannuuni malayga kii saaxiibkii malayga saaxiibkii ka sheeke id waktiga dahaba uu tagay muqaadiban xaalo u yahay mid ka cadhaysiinaya qowmkiisa fadanna markaa wuxuu maleeyey an lan naqdira ama muqaadiban xaalo u yahay mid cadhaysan fadanna wuxuu maleeyey an lan naqdira inaanaan xidhiidhiyaynin calayhi dushiisa oo xidhiidhiya aanaan gelinaynin gelinayn fanaadaa markaasuu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyada dhexeed buu ka dhawaaqay an laa ilaaha buu ku dhawaaqay mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooye subxaanak alla ula sahidaada aan ceeb oo dhan kaa nasahayo inii anugu kuntu waxaan ahaa min aalimiina kuwa aalimiinta baan ka mid ahay oo waan gardarna alla waa khaldana fastajabnaa waan ajiibnay lahu isaga wanajaynaahu waanu badbaadino waan samata bixinay min alami walbahaarkii iyo walwalkii halkaa ku qabsaday wakadalika sidaasoo kale ma isagay khaas ku tahay maya wakadalika sidaasoo kale ayaanu nunjii u badbaadinaa almuminiina muminiinta sidaasoo kalean u badbaadinaa wazakariya zakariya ka sheke id waqti naadaa uu zakariya dhawaaqay rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay wuxuu yidhi rabbi rabbigayow laa tadarnii ha iga tegin fardan anoo keligay ah wa anta walxaal anta wa anta adiguna khayrulwaarisiina inta wax dhaxasha ka ugu khayr badan baad fastajabnaa markaasaanu ajiibnay lahu isagana wawahabnaa waanu hibaynay lahu isaga yaxyaa yaxye ayaanu u hibaynay wa aslaxnaa waan hagaajinay lahu isaga zawjahu xaaskiisii baan u hagaajinay inahum iyagu dhammaantood nebiyadaa lasoo sheegay nebi nuux kasoo bilow nebi maxamdillah muuse haruun nebiyadaa lasoo sheegay inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa degdega fil khayraati khayraadka dhexdooda ay ku degdegi jireen wayadcuunanaa kuwana caabuda amana baryay ahaayeen raaban rajo daraadi raaban rajo ay rajaynayaan naxariisteed wa rahaban iyo cabsi daraaddeed ay cadaabkayga ka cabsanayaan wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa anaga khaashiciina kuwa noo khushuucay ahaayeen buu rabbi subxana wa tacala zakariya qisadiisa waa si aynu mardhow soo marnay sooma suuratu maryam ayaa lagu soo faahfaahiyey isaguna rabbi buu u dhawaaqday subxaana wa tacala wuxu uhi rabbiyow keli ha igaga tegi anoo keligey muxuu ka wadaa ilmo la-aan allow hay dhigi way wa anta khayru lwaarifiina mid i dhaxla oo diintan iyo xilkan iyo mas-uuliyadan qaada oo wiila ilaahu isi waa kii ilahay ku baryay subxana wa tacala waan ajiibnay buu rabbi subxana wa tacala waxaanu deeq ku siinay oo loogu deeqay nabiyullaahi yaxya xaaskiisiina waan u hagaajinay maxaa laga wadaa xaaskii baan u hagaajinay mufasiriinta qaar bay leeyihiin waxay odhanayaan way af xumaydo af xumadii baa laga hagaajiyey sax maaha hadalkaas tafsiirkaa tafsiir sax maaha islaaxa waxaa laga wadaa iyadoo yar oo da'dii la dhali jiray joogtay yayna dhali jirin hadda oy duqowday inay dhasho soo hagaajin uma baahan ha saas qaabkay u dhali lahayd ayaa ilaahay hagaajiyey subxana wa tacala wa aslaxnaa lahu zawjahu yacni dhalmadii baa loo islaaxiyey oo waxaa loo diyaariyey inay wiil dhasho saas way macnaha rusushaa la soo sheegay ee laga soo sheekeeyey kulligood khayraadkay ku degdegi jireen khayraadkay u tartami jireen wanaagga daacaadka ilahi lagu dhawaanayo subxana wa tacala waynana baryi jireenoo wayna caabudi jireen raqaban wa rahaban waa labada arrimood ee yacni xumaantana kaa kaa celinaya wanaaggana kugu xambaaraya wanaagga maxaad u samaynaysaa waxaad u samaynaysaa raqaban rajo rajaad qabtaayo ilaahay baad janno ka rabtaa naxariistiisaad rajo ka haysa maxaad macaasida iyo dunuubta uga tegaysaa oo isaga ilaalinaysaa rahaban cabsi aad ka cabsanaysa ilahay cadaabkiisa subxana wa tacala waa labada caamil ama waa labada yani arrimood ee dadka riixa wey midna wanaaggu ku riixa midna xumaantu ka celiya macnaha waxay ahaayeen rabbili subxana wa tacala kuwa khushuuco oo qalbigoodu anaga noo dulaysan yahay oo anaga isukaana liida ayay ahaayeen rabbili subxana wa tacala rusushaa laga soo sheekeeyey wazakariya zakariya ka sheekee id waqti naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii u dhawaaqay rabbi rabbiyow buu yidhi laa tadarnii ha iga tegin fardan xaalan keligay ah wiil la-aan wa anta adigu xaal anta adigu khayrulwaarisiina kuwa wax dhaxla ka ugu khayr badanaata maxaa laga wadaa kuwa jiraya ka ugu khayr badan baas tahay adiga unbaa jiri doono wixii kaa soo hadhayna adaa dhaxli doono saasuu ka wadaa macana fastajabnaa waan ajiibnay lahu isaga ayaanu ajiibnay oonu yeelnay baryadiisii waan yeelnay wawahabnaa waan ugu deeqnay oo waan u hibaynay lahu isaga yaxyaa yaxya ayaan ugu deeqnay wa aslaxnaa waan hagaajinay lahu isaga zawjahu xaaskiisii baan u hagaajinay oo dhalmaan loo diyaariyey inay dhasho inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen ambiyadaasi yusaaricuuna kuwa degdega fi lkhayraati khayraadka kuwa dhexdooda kuwa ku degdega wayadcuunanaa kuwana caabuda ama na barya raaban rajo daraadee jacayl ay jecel yihiin ilahay naxariistiisii rajo ay ka qabaan hunguri damac ba haya wa rahaban iyo cabsi daraaddeed ay ka cabsanayaan cadaabka naga iyo ciqaabtanada wa kaanuu waxay ahaayeen khaashiciina kuwa khushuuca lanaa annaga noo khushuuco isu kaana duleeyey ahay wallatii tii ka waran tii iyadana ka sheekay axsanad ilaalisay farjaha farjigeeda ilaalisay oo fa nafaknaa aan afuufnay fiihaa dhexdeeda min ruuxinaa ruuxdanada xaggeeda aan wax kaga afuufnay waa malakuljibriil markaas ama min ruuxinaa ruuxdanada qaarkeed aan ku afuufnay wa jacalnaa waxaan yeelnay iyada waxaan ka yeelnay iyo wabnahaa wiilkeediiba aayatan calaamad baan ka yeelnay lilcaalamiina uunkaan calaamad uga dhignay inna haadihi midani marka ummatukum diintiinii wey ummatan xaal ay diin tahay waaxidatan oo mid ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahay ee facbuduunii iyo caabuda wataqatacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii bay googooyeen baynahum dhexdooda ama wataqatacuu way googo'een amrahum fii amrihim arrinkooda dhexdiisay ku googo'een baynahum dhexdooda kullun dhammaanna ilaynaa xagganaga raajicuuna kuwa noo soo noqonayo faman yacmal ciddii sameeya min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan qaarkood wa huwa mu'minun isagoo mu'mina falaa kufraana kufrin lisacyihi camalkiisa lagu kufriyaay mawjuudun ahanin ama falaa kufraana kufrin lisacyihi uma sugnaanin camalkiisi uu la yimi wa innaa anagu kaatibuuna kuwa qori baanu nahay lahu isaga kuwa u qorayaanu nahay camalkiisi iyo sacyigu la yimi walatii axsanat farjaha waa maryam maryam weye iyada ayaa qisooyinkii rususha lagu gebagabeeyey waxaa loo badan yahay maryam inaysan nebiyad ahayn saasaana raajixa maxaa loogu keenay qisadii nebiyaal nebiyaal baa laga hadlayay iyada qisadeeda maxaa loo keenay maxaa yeelay wiilkeeda ciise ayaa nebi ah isaga xuskiisaana daraaddeed baa loo keenoo loo gogol xadhaya hooyadii sheegitaankeeda rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala waxaad ka sheekaysaa midii farjigeeda ilaalisa maxay ka ilaalisa xalaal iyo xaaraamba waa ka ilaalisa ilahay bay u goday subxana wa tacala markaasaanu afuufnay ruuxdanada xaggeedaan kaga afuufnay wakaan soo marno malakuljibriil baa u yimi sooma markaasuu ku afuufay yacni meeshan maradu ka go-an tahay dirica madaxa laga geliyo halkaasuu kaga afuufay kadibna xubinka taranka ayuu ka galay halkaasaa mayuu ka uur qaadayoo min ruuxinaa ruuxda malakuljibriil dhe marka mintu waxay noqonaysaa marka ibtidaa-iyay noqona waxaa la dhihi fa nafaknaa waan afuufnay fiihaa dhexdeed dhankeebuu afuufku ka yimi min ruuxinaa ruuxdanadii malakuljibriil ahaa dhankiisa ayaan kaga afuufay taasi waa macnuhu macnaha labaad wuxuu noqonayaa fa nafaknaa fiiha min ruuxina ruuxdii lagu afuufay lafteedii oo waxay noqonaysaa fa nafaknaa waan afuufnay fiihaa dhexdeeda min ruuxinaa ruuxdanada qaar ka mid aan ku afuufnay oo mintu marka waxay noqonaysaa tabciidiyay noqonaysaa marka macnaha intaba waa la fasira ruuxdaasaa lagu afuufay ruuxdii nabiyullaahi yani waxa weeyaan ciisa calayhi salaam laga abuuray wey markaasaa waxaanu ka dhignay buu yihi iyada iyo wiilkeedaba waxaan ka dhignay calaamad baan uunka uga dhignay makhluuqaadkan astaan uga dhignay calaamad iyadoo calaamad bay ahayd cajo badan cajo badan bay ahayd siday ku uurqaaday iyo say ku dhashay iyo yacni waxa weeyaan xataa maarata nolosheedii iyo say kusoo kortay iyo aayad bay ahayd wiilkeedaa kasii khatartanaanoo nebi ciise ahaayo aayad ku tusaya ilaahay qudradiisu ah maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala inuu abuuri karo aabala-aan inuu wax abuuri karayo aayad ku tusaysu ah saas mana aayadihii gadaal dambe uu kala yimid mucjizooyinkii waaweynaaye uu dadka tusay ee rabbi siiyeyna waa kasii cagjiraan iyaguna macnaha intaa markii laga soo sheekeeyey baa rabbi wuxuu yidhi taas laga soo warramay nebiyadii laydiin soo sheegay jidkoodii iyo diintay haysteeni waa middaa uun diintiinubu rabbi yidhi subxana wa tacala inna haadihi middani ummatukum bimacnaa diinukum wa shariicatikum wey ummada waxaa laga wadaa sida loo badan yahay bimacnaa diin wa shariica taa ay rusushu haysteen ummadahooda ula yimaadeen ay ku sugnaayeen oo maxay ah tawxiidka ah alla keligii in la baryo ah rabbi loo cararo ah tawxiidka loo dagaalamo ah middaa iyada ee lasoo sharxay waa diintiina waana diin mid ah diin labaysa ma jirto ummatan waaxidatan waa hal diin ah diin labaadoo ilaahay agtiisa ka jirtaay male wixii kaloo dhan waa khuraafaat saas way macnaha waa ka nabigeenu yidhi sal lay waslam naxnu macaashira alanbiyaai wlaadu callaad diinunaa waaxidun buu nabig yuri sl lay waslam yacni nebiyadii haddaanu nahay waxaanu nahay dangalooyin carruurtood yacni dumar laysla qabo carruur ay kala dhaleen oo isku aabba baanu nahay yacni isku aabbaanu nahay laakiin hooyooyinkii waa noo kala gedisan yahi maxaa laga wadaa diinta asalkeeda waa isku abtir tawxiid bay ku abtirsataa allaana soo dejiyey laakiin maxay ku kala gedisan yihin nebiyadu sharaaicdii bay ku kala gedisan yihin axkaamtiibaa isbedesha oo kolba waktiga la joogo la bedelaa rasuulba rasuulku ka dambeeya isbedesha marka halkaa diin ee isku asalka isku abtirka tawxiidka ku salaysan alla keligii ku xidhan halkaa diin bay la yimaadeen rusushuna wada keeneen taa un baana diin idiin ah aniga keliga iyo caabuda marka hore ilahi subxana wa tacala diinta salkeeda aniga keliga iyo caabuda diintaa unbaa jirta wixii intaa kasoo haray ka tag yahuudiya ma jirto nasraaniya ma jirto suufiya ma jirto khuraafa ma jirto diin jidkaa garab marsan diin maaha diinta saxda ah ee la soo kala gaadhay ilaa aadam ilaa nebi maxamed la kala dhaxlay waa diintaa tawxiidka ku salaysa taa qabsada oo ha isku khilaafina maxay sameeyeen khalqigii marka fataqawa taqatacuu amrahum baynahum kullun ilayna raajicuuna bu rabbi subxana wa tacala mayna yeelina way qaybsameen way kala googooyeen diintii ayagiina waa kala googo-een qaar macnaha waxa weeye ilaahyo kaley samaysteen qaar khuraafo kaley diin ka dhigteen diintii tawxiidka waa laga leexday ee rususha laga soo gaadhay saas daraaddeed bay kooxa noqdeen kullu xisbin bimaa ladayhim faricuun qolo walba marka isla qumanta shirkigii iyo gaalnimadii baa laiskula qumaya saasay u qaybsameen bu rabbilahi subxana wa tacala waxa weeye marka ruuxii camal saalixa la yimaada isagoo mu'mina aakhare markuu tago camalkiisii laga duudsin maayo waan u qoraynaa bu rabbilahi subxana wa tacala wallatii tii ka sheekee haweenaydii ka sheekay axsanad ilaalisay farjaha farjigeeda ilaalisay oo fa nafaknaa aan afuufnay fiihaa dhexdeeda min ruuxinaa ruuxdanadii malaki jibriila xaggiisa aan kaga afuufnay wajacalnaa waa yeelnay iyada iyo wabnaha wiilkeeda aayatan astaan baan ka yeelnay lilcaalamiina caalamiinta unkao dhan baan calaamo uga dhignay ina haadihi midani ummatukum ina haadihi midani ummatukum diintiini wey shareecadiini wey ummatan shareeco wey waaxidatan oo mid ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baana ee facbuduunii i caabuda wataqatacuu way googo-een yani amrahum fii amrihim arrinkooda dhexdiisay ku googo-een oo ah diintii amana ama wataqatacuu ay qatacuu way googooyeen amrahum arrinkoodii oo diintiibay kala jarjareen oo gaballa ka dhigeen baynahum dhexdooda markaasay kooxba qayb qaadatay kullun dhammaan ilaynaa xagganaga raajicuuna kuwa usoo noqonaya wey faman yacmal ciddii sameeya min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan qaarkeed walxaal huwa isagu mu'minun u yahay mid alla rumeeyey falaa kufraana qarin ama duudsin lisacyihi camalkiisii uu la yimid uma sugnaanin laga qarin maayo lagana duudsin maayo yani laga loo diidi maayo waa la siin wa inaa anagu kaatibuuna kuwa qori baanu nahay lahu isaga camalkiisa iyo sacyigiisa waa u qoraynaa hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wsl